halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa noo soo diyaariya nalana socodsiinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda welina waa hiddihii martida iyo martisoorka murtida faraha badan ee martida ku soo aroortay markaynu dhab ugu kuurgallo waxaan ogaanaynaa in martisoorku uu soomaalidii hore ola mid ahaa waajib ka mid ah kuwa ay diinta islaamku dadka fartay ee haddii la daba maro aakhiro la isku qabsan doono sidaa darteed bay ruuxa soo martiya aad isaga xil saari jireen xataa haddii colaadi jirto oo isaga ciddiisa iyo midda uu martida u yahay ay weli birtu ka qoyan tahay dadkuse waa dhiifoonaayo ma badnayn qofku isaga oo garanaya inuu ku hoydo colaad aan weli laga heshiine qolo ay ka dhexayso tan uu isagu ka dhashay marmar bayse dhici jirtay ruux sodcaala oo warmoogihii inuu goor habeena ka soo kor dhaco ciddaasoo kale taasoo haddii uu ogaan lahaa aanu ku hakadeen iska daa inuu ku hoyde markaasoo kale ninka la martiyey muxuu yeeli jiray sida hagaagsan loona badnaa waxay ahayd in martiga la sooro haddii la garto iyo haddaan la garanba la nabadgeliyo waa berigii inta loo hamuun tiro isaga oo bad qaba reerka laga ambabixiyo waddadana cagta loo saaro ha yeeshee kolkol bay sidaas si ka duwan ahaan jirtay kolkol bay ceebi dhici jirtayoo ninka la soo martiyey aana hore darteed uu nafta ku weysiin jiray kii xalay isaga oo warmoog ah u soo hoyday waxaa haddaba jirta sheeko la yaab leh oo arrintaa la xidhiirta muujinaysana sida dhaqankii hore ee soomaalida uu martisoorku ugu weynaa isla markaasna nin la dilay in loo aaraa ay u ahayd waajib walaalkii ama ina adeerkii dusha ka saaran oo laga rabo inta uu jirkiisku isku yaal inay dhiiggiisii dhiig ku daraan waxaa la yidhi dagaalyahan gabyaa ahaa oo qarnigii sagaaliyo tobnaad noolaa lana odhan jiray ilaa wadhaga jarco ayaa nin sodcaalihi goor ay fii tahay reerkiisa soo martiyey isnabdaadin kadib ninkii intuu daal sheegtay ayuu doonay inuu reerka ku hoydo taasoo laga yeelay show isla markiiba ilaawe ninka wuu gartay show kolkuu la soo joogsadayba wuxuu ogaaday inuu yahay shan iyo toban gu ka hor hebelkii ay ilmo adeerka ahaayeen kii dili jiray hase ahaatee martigu isagu war iyo wacaaltoona arrintaas uma hayn ilaawo ma uu garan sidaa darteedna ma ogaan karin inay wax isu galeen isaga iyo ninkii gacantiisa jeer ku bixi jiray si kastaba ha ahaatee ilaawo isaga oo aan wax dhiilaah ninkii dareensiin ayuu gogol wacan u dhigay habeenkiina si gobeed u sooray waagu kolkuu baryey ayuu haddana kii oo anbabaxa doobi caanaa u geeyey isaga oo caanihii dhammaaya ayuu awal wuu fadhiiyey intuu kacay ku yidhi isug oo inta aqalkiisii ku noqday kala soo baxay oo ta dhagaleey ah oo xiiraysa martigii oo markaas caanihii dhammaystay socodna u darban ayuu soo dul joogsaday markaas buu garka wadnaha hootadii kaga xabaalay oo markuu dhacay inta kala soo baxay haddana caloosha kaga tumaatiyey dhabarkana ka saaray beri dambe oo isaga iyo martigii wixii dhex maray la wada ogaaday ayaa lagu yidhi ilaa wow ninka haddaad badilayso maxaad habeenkii u soortayoo aad neefka shilis ugu qashay waa berigiina aad caanaha uga durduurtay wuxuu ku jawaabay martisoorkana allaa igu lahaa aniguna dhiiggii ina adeerkay baan ku lahaa waa tahay soomaalidu waxay ku mahmaadaa fallaadhi gilgilasho kaagama hadho taasoo loola jeeda wixii kuu eg inaad yeesho uun mooyaane marmarsinya raadis iyo cudurdaar toonihii kuma bannaana hiddihii hore ee soomaalidu siduu ahaana koox ha ahaato ama ha ka badatee ciddii ay martidu soo tamadisaa waxay ku qasbanayd inay u hesho gabbaad dugsoono ay cawadaas ku badido iyo intii ay joogto wax ay gasiimato sabool kasta ha ahaadee cidda loo martida yahay meel ay ka keentaba waa inay labadaa arrimood ka soo dhalaashaa haddii aysan yeelinna waa lagu ceebin jiray waxaa la yidhi wadaadkii caanka ahaa ee la odhan jiray sheekh maxamuud cali qablax oo xer badan wata ayaa beri reer saboola u soo hoyday wadaadku wuxuu watay ari lixdana oo siyaaro loo soo siiyey ninkii reerka lahaa markuu arkay martidii faraha badnayd ayuu naxay ha yeeshee wuu ka xishooday inuu carraabiyo markaas buu ardaa u dhigay oo gogol u keenay arigii ay wateenna intuu kaxeeyey kiisii ku daray si wacan ayuu habeenkaa martidii u sooriyeeyey ari badan buu u qalqalay subaxiina hilib buu ka dhargiyey waa berigii martidii oo dharagtayoo inay reerka ka ambabaxaan ku tashan ayaa ninkii saboolka ahaa wuxuu u yimid in cali qablax oo xertii dhex fadhiya intuu salaamay buu ku yidhi sheekhow dul iyo samir waxaad leedahay bal iiga waran sheekhii oo halhayskiisu ahaa dayran ayaa ugu jawaabay dayran ikhwaan kaaga warramaye horta haddaanan dul lahayn waxaas oo dad ahi ima raaceena way iga hari lahaayeen ee intaa dul baan ku wadaa tan samirkana waxaan kaa idhi mar wixii idhaafa uma tiiraanyoodo markaasaa ninkii yidhi sheekh waa hadal wanaagsan waxaanse kuu sheegayaa arigii aan xalay idiin qalqalay anigu ma lahayne kiini buu ahaa maxaa yeelay anigu sabool baan ahay xoolana soddon baa laygu ogyahay ari ah xaasna waanahay shala gale markaan idin arkay baan ka xishooday inaan idin carrowsho dabadeedna arigiinni baan xalay idiin qalqalay markaas buu in cali qablaxinta qoslay ku yidhi dayran oo ikhwaan in mise neef baad noo qashay markaasuu ninkii yidhi soddon markaasaa in cali qablax yidhi soddonka kalena qaado maxaa yeelay mar haddii adigoo saboola inaadna carraabiso aad ka xishootay wax kasta noo qaloo waa inaan kuu abaalgudnaa halkaas baa ninkii saboolka ahaa ku xoolaystay ceebna kaga baxsaday dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
qoraaga axmed faarax cali idaajaai barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington